ninuu caashaq dhiibay baan ahay oo ciilan weligiiye anigoo carruuruu i galay cudurka shayddaane culays buu i saaray iyo xanuun caadiyoon bi'ine cabsi kama qabayn maalmuhuu igu cusboonaayo cidunbaa dawayn baan isiri ciirsi kuu baxa eh cashar ii qora ayaan lahaa culimmo duubweyne ciisaama gowracay intaan ciid ka faashadayo cishriin bilood baan ku jiray waal cidhiiriyahe welina caafimaad ma ladin oo waygu caynkiiye intuu ii carooduu dhammaan cunay dubkaygiiye casho iyo quraac buu ka dhigay cududahaygiiye cadkii waa ka feensaday laftii coodi iyo jiire ciriqyihii wadnaha buu xidhoon dhiigga celinayne naftana waygu caascaasiyo ceeshkii iga gooye caanano kolay ku tahay dhadhamo wayga celiyaaye cunahaba wixii sii maraa waa candhuufada eh cagtaydii tallaabada gabtoo caajis baan ahaye sidii ruux xiroola ah ayaan tukubo culus ku luudaaye cirbajeedis mooyee durduro waan ka caaldhigaye waxba sayaan calaa calin rag waa kii calool adage midii cudurkan igu beertay baa ii cadaawo ahe anigaa naftaydii casilay caadil ii qoraye cudur iga fog baan doontay oon caabuqii harine haweenno way ka cararaan nimaan ceesh u fidinayne hadba kii cashada siiyabay wada caweeyaane caqli iyo garaadkoodu caqli iyo garaadkoodu waa calal nadiifaade haddii uu cifriid yahay midkii cuud labow talinne cadaabtii ilaa iyo nafsiga kama cabsoodaane cilmi baan ogayn jeer inay aasi geliyeene midii calanka loo saaray baa cayrisoo dhimaye inuu caashaq naagee dilaan cidina moogayne anigana alla anigana halkaan caawa aan ciribla weeyaane ka caraabay dunidoo naftanu waygu ciribriiqe noloshii cirka iga tagtay iyo caadka hoos mare eh israa'iil wuxuu igu wadaa ceelkii aakhiro eh teer iyo carruurnimo midaan daba cataabayay haddii ay caawini lahayd cudur ma jiifeene cillada iyo jiradu waa darteed caawa aan qabo eh ninkii caashag naaqadi qaba